من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً
kuwa ay oofsato malaa'igtu iyagoo dulminaya nafahooda inay dhex degeen gaalada oo ka soo haajirin darteed waxay malaa'igtu ku odhan maxaad ku sugnaydeen oo xaal ah waxay odhan waxaannu ahayn kuwo tabaryar dhulka gudihiisa waxay odhan miyaanay ahayn arlada alle mid ballaadhan oo aad ku haajiri karteen marka waa kuwa kuwa hooygoodu yahay naar oo u xun aaye iyo meel la ahaado inaad doorato inaad ku dhex noolaato gaalo adigoo awooda inaad ka soo haajirta degaan uu qofka muslimka ah ku awoodin inuu ugu dhaqmo diintiisa si xorriyad leh muslimiintii maka aan la soo haajirin nebiga sala allahu calayhi wasalam iyagoo awooda waxaa laga dulmiyey xagga gaalada waxayna ku qasbeen inay u soo raacaan dagaalkii badan markaasaa qaar la dilay oo waxaa haleelay fallaarihii dagaalka